premiyeerka gobolka victoria oo xaqiijiyey in melbourne ay ku socoto wadadii lagu qafiifin lahaa xanibaadaha saaran marka la gaaro maalinta axadda ee bishu ay tahay new south walesna waxa ay furi doontaa xadka ay la leedahay south australia marka la gaaro habeenka arbacada premiyeerka gobolka victoria daniel andrews ayaa sheegay melbourne inay ku taagan tahay wadadii lagu qafiifin lahaa xanibaadaha loo soo rogay xanuunka coronaviruska marka la gaaro maalinta axadda victoria ayaa maanta oo talaada ahayd diiwaan gelisay labaatan iyo sideed kays oo cusub oo coronavirus ah halka ay saddex qof u geeriyoodeen xanuunka inkastoo tiradan oo ay tahay koror ku yimid kow iyo toban qof oo shalay la helay haddana marka la eego celcelis ahaan afar iyo tobankii maalmood ee u dambeeyey celcelis ahaan tirada guud ayaa hoos u dhacday oo hadda ah soddon iyo labo dhibic sideed iyadoo master andrew markaasi xaqiijiyey in tiradan yar ay ku filan tahay in xanibaadaha markaasi la qafiifiyo waxa uu sheegay in kaysaska dheeraadka oo covid nneteen-ka ee hadda la helay ay sabab u yihiin iyadoo dad badan xanuunka laga baaray taasina aysan wax dib u dhaca ku keeni doonin qafiifinta xanibaadahaasi kaysas dheeraada oo la helay maadaama dad badan xanuunka laga baaray ma aha mid naga hakinaysa inaanu tallaabada ku xigta tan u gudubno gobolka taasoo ah qafiifinta waxa keliya ee dib noo dhigi kara waa haddii dad ku filan aysan soo bixin oo xanuunka iska baarin mana aaminsanin in markasta natiijooyinka dadka laga helay xanuunka ay yihiin kuwa sawir saxa ka bixinaya inta caabuqa ee ku jirta bulshada dhexdeeda ayuu yiri premiyeerku saddexda qof ee maanta u geeriyada xanuunka ayaa lala xiriirinayaa xarumaha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo waxaana ka mid ahaa haweenay toddobaatameeye jira mid kale oo sagaashameeye jira iyo mid boqol jirtay coronaviruska guud ahaan gobolka victoria waxaa ilaa iyo hadda ugu geeriyooday toddoba boqol lixdan iyo lix qof guud ahaan dalkao dhanna sideed boqol iyo konton iyo afar south australiana waxa ay dib u furaysaa xadka ay la leedahay gobolka new south wales marka la gaaro habeenbarkii habeenka arbacada dadka soo gelaya south australia ee ka imanaya new south wales ayaan looga baahnayn inay afar iyo toban maalmood iskarantiilaan sarkaalka ugu sarreeya south australia arrimaha caafimaadka nicola sbarrier ayaa sheegtay in go-aankan la qaatay kadib markii new south wales ay afar iyo tobankii maalmood u dambeeyey aan laga helin wax xanuuna oo ku dhex fiday bulshada dhexdeeda iyo kaysas aan markaasi la ogeyn meesha ay ka yimaadeen premiyeerka gobolkaasi stephen marshall ayaa sheegay in go-aanka sidoo kale dib loogu furi doono ganacsatada iyo meheradaha iyo weliba goobaha bulshooyinku isugu tagaan waa arrin aad iyo aad ugu fiican uguna weyn dadka dadka ka go-ay saaxiibadooda iyo qoyskooda iyo weliba fursadihii ganacsiga arrintan waa mid aad dadka u farxad gelinaysa ayuu yidhi master marshall ayaa sheegay in kayska nin darawal ahaa oo tagsiila ahaa oo xanuunka ku dhacay magaalada sydney oo la aaminsan yahay ama ay dhici karta inuu dad badan u gudbiyey ay walaaca ku keentay maamulayaasha south australia laakiin waxa ay aaminsan yihiin hadda in khatartaasi ay new south wales maaraysay new south walesna dhankeeda waxa ay diiwaan gelisay laba kays oo cusub oo coronavirus a laakiin labaduba waa dad dadka dalka dibaddiisa kasoo noqday oo hadda hotel ku karantiilan hase yeeshee maamulayaasha gobolka ayaa sheegay inay doonayaan in lasii badiyo dadka laga baarayo xanuunka dad ku dhow toddoba kun iyo lix boqol oo qof ayaa xanuunka iska baaray maalintii shalay ahayd oo isniin ahayd jeremy mcnolty oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee new south wales ayaa sheegay in maamulayaashu ay jeclaan lahaayeen inay arkaan in tiradaasi ay sii saddex laabanto haddii dadku ay soo baxaan oo ay iska baaraan xanuunka markaasi waxaanu iska caabin karnaa ayuu yidhi faafka xanuunka waxaan jeclaannahay in tirada dadka xanuunka iska baaraa ay gaaraan ku dhowaad labaatan kun sidii dhacday asbuucii lasoo dhaafay oo kale gaar ahaan buu yidhi goobaha koonfur galbeed ee magaalada sydney weliba ka hor inta aan iskuullada la xirin ayuu yidhi ama fasaxa iskuulka guud ahaan saddex qof ayaa new south wales ku jirta xaaladda deg dega ee cisbitaalka iyagoo xanuunka uu ku dhacay mid ka mida dad dadkaas ayaa ku neefsanaya mashiinada dadka lagu xiro oo neefta lagu siiyo markuu qofku iskiis u neefsan waayo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo saaxiibadeed ayaa sheegay in dalal ay ku nool yihiin ku dhowaad lixdan boqolkiiba shacabka caalamka oo dhan hadda ay saxiixeen qorshe ay ku doonayaan inay ku gataan ama kusoo iibsadaan tallaal marka uu soo baxo hase yeeshee balaayiin doolar ayaa weli loo baahan yahay baa layidhi in lagu bixiyo lacagahaasi lagu soo gadanayo tallaalka madaxa w h o tetros adamon gabresiases ayaa sheegay in ujeeddada ay tahay in laba bilyan oo covid nteen tallaala ay hay-addu soo gadato dhammaadka sanadka soo socda dalalka griiga iyo turkiga ayaa qarka u saaran inay dib u soo nooleeyaan wadahadal ay ku xalinayaan muranka dhanka badda ee labadan dal u dhexeeyey sarkaal griiga ayaa arintan xaqiijiyey sarkaalkaas ayaa sheegay in xogayaha arrimaha dibadda mareykanka mark bombeo uu soo booqan doono griiga si uu ula kulmo ra-iisul wasaaraha dalkaasi cricos mitsotakis oo uu kala hadlo muranka labada dal u dhexeeya mer bombeo ayaa dhowaan booqday qubrus si uu arintaasi ugala hadlo dhanka turkiga griiga iyo turkiga ayaa ayaantan waxaa u dhexaysay xiisad ballaaran oo ka taagan gaas dabiiciya oo badda laga helay waa badda bariga mediterraneanka oo turkigu ay doonayaan inay soo saaraan madaxweynaha turkiga rejeb tayib erdogan ayaa sheegay in turkiga ay dooneyso inay wadahadaladaasi la gasho griiga haddii buu yidhi arintan ay daacad ka yihiin oo waxaa laga wada hadlayo ay macquul yihiin saadaasha hawada berito arbaca magaalada beet waa cadceed labaatan iyo lix adhaleyd xoogaa roobaba lix iyo toban digrii melbourne sidoo kale waa roobab iyo shan iyo toban digrii magaalada sydneyna waa cadceed iyo labaatan afar digrii halka magaalada brisbane xoogaa roobaba la filayo iyo labaatan iyo sagaal digrii